boqolaal gaadiid ah oo nooca shidaalka qaada ayaa waxa ay ku xayiran yihiin duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kadib markii uu maamulka la baxay puntland canshuurta ku kordhiyey gawaaridaasi booyado badan oo shidaal sida ayaa waxa ay ku xaniban yihiin duleedka magaalada boosaaso kuwaas oo gebi ahaanba ka gudbi waayey kontaroolka lagu hakiyo gaadiidka ee duleedka magaaladaas waxa ay ganacsatadu sheegeen inay xamili waayeen canshuur ay ku soo rogtay wasaaradda maaliyadda ee maamulka la baxay puntland taas oo afar jibaar ka badan tii laga qaadi jiray ganacsatada waa kuwan iyagoo ka cabanaya arrimahaasi islamarkaana sheegay in sanadkan cusub ay la kowsadeen wax aynan horay u arag sanadkaan dhashay laba kun iyo labaatan iyo shan waxaan la kulannay wax aan u aragnay inay tahay canshuur kordhin aysan ahayn ay tahay ciqaab taasoo ah gaarigii la canshuuri jiray sanadkii boqol iyo afartan iyo lixda doolar oo halka sana hal mar sanadka canshuurta ku dhici jirtay in la yidhi afar jeer baa la canshuurayaa saddexdii biloodba mar baa la canshuurayaa taasoo u dhiganta lacag lix boqoloo doolar ka badan oo aanan qaadi karin aan suurtagal ahayn aan ku baysgaraysana waaqica iyo tabarta gaadiidka lacagtaas waxay ka soo bilaabatay konton iyo lix doolar waxay ku xigtay toddobaatan iyo saddex doolar waxay ku xigtay sagaashan iyo saddex doolar waxaa la soo gaarsiiyey boqol laba iyo toddobiyo labaatan doolar waxaa la soo gaarsiiyey boqol afartan iyo lix waa arki ka dhaa dawladuhu waxay kordhinayeen maamulkuna waa jiray canshuurtana waa bixinayna laakiinse wax lagu saleeyey boqolkiiba afar boqol annagu ma garan karro dadka qaar ayaa sheegaya in tani ay daba socoto kadib markii uu maamulka la baxay puntland canshuurta ka joojiyey gaadiidka ka yimaada dalka etoobiya taas beddelkeedana canshuurtii uu ka qaadi jiray gawaaridaas uu iminka ka qaadayo ganacsatada soomaaliyeed bulshada ku dhaqan puntland ayaa waxay marar badan horay cabasho uga muujiyeen dhaqaale xumo iyo sicir barar saameeyey dadka rayidka ah ee ku sugan halkaasi haddaba ganacsatada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ayaa waxay wajahayaan culaysyo badan oo isugu jira dil dhac iyo boob hantiyadeed ka oo ay kala kulmayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka